سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أنواع المجاز مجاز قيبه سي tacriifkiisa markii hore uu inoo soo sheegay oo xaqiiqada markii aynu kuga soo jirnay bal marka ayn kolley xataa tacriifyadii kala dunaay ee bal xaqiiqada lagu tacriifiyey wixii markaa majaaz ee qaabilayay tacriifkiina hore ayaynu usoo aragnay iminka qaybihii uu lahaa ee majaaska uu lahaa ayuu halkan inoogu sheegayaa wuxuu ihi markaa sheekhu raximahu llahu tacaala walmajaazu majaazku ima an yakuuna inuu yahay biziyaadatin ziyaado oo halkan majaazku uu ka yimi dee wax ziyaado ah oo ama kelimo ziyaado ah ama wax xaraf siyaada aduu kuba sugan un kalaamkii inuu yahay aw nuqsaanin amase nuqsaan oo dee meeshii ay wax ka dhiman yihiinoo wax dee maqsuud ahaa ama hadalkan dee maqsuud ahaa adeetoo taasi ay keentay in markaa macnahani uu majaaz noqdo aw naqlin naqlin lafdi laga soo naqliyey macnihiisii hore uu lahaayoo macno labaad loo soo naqliyey oo kii markii hore loo dejiyey mid aan ahayn loo isticmaaliyo loo soo dejiyey taa inuu yahay majaasku aw isticaaratin isticaaro indee bal waxa weeye intaas dee shay shay kale lagu shabahay mushabahu bihiga lafdigiisii loo soo qaatay oo lagu idlaaqo loo isticmaalay mushabahii oo bal markaa taas bay isticaaradu kaba timaadaaye isticaare inuu yahay oo lafdigii mushabahu bihigaa la qaadanayaa lasoo qaadanaya lagu idlaaqayaa kii mushabaha dee calaaqa ka dhaxaysa daraaddeed oo mushaabaho ah calaaqadu bali inahaasuu kala baxayaa inihii mid mid buu ugu laabmaya ama amhilu ina siinaya bal majaasku haddaba dee isagoo aynu shalay soo marnay wamaa tujuwisa can mawduuci ama tacriifkii inoogu dambeeyey mastucmila fii gayri mastulixa calayhi min almukhaadibata aan kuba soo marnay oo uu yahay adigu macnihii markii hore dee mawduuciisa ahayd ee looga dejiyey ayaa laga naqliyo macno kalea loo naqliyay kolle naqligu dhammaan uu ku wada sugan yahay taas in ayaa qaybahan uu kala baxayaa qaybihiina waa kan amsiladiisii falmajaazu biziyaadati kii isagu majaaska ahaa ee ziyaado meesha jirta oo timi majaas kuba noqday mithlu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisii balayaaba dee uu yahayba ama miligii uu yidhi laysa ka milihi shay-un waa laysa ka milihi shay-un ilaahay miligiisa wax ihi ma jiro oo waxaa la anfiyaya iminka halkan horta dee macnahan waa nafyulmithli laakiin majaasku si iyaga uu leeyahay lafdigan kaafku dee wuxuu isaguna macnihiisu yahay bimacna almithli oo kaafku waa taas haddaan imaka idhaaho dee bal matalan oo imaka saasaan idhaahno fulaanun ka asadin oo kale kaafkani wuxuu meeshiisa yaalaa mithligii ayuu macnihii leeyahay waa fulaanun mithlu asadin waa asad oo kale weeye asad buu la mid yahay haddaba in kaafkii markuu macnaha yeesho mithli kaloo kasii dambeeyaana waa jiraa waxay markaa meeshii noqonaysaa lafdigan ama tarkiibka sidan haddaan sideeda la eego oo kaaftana aan ziyaado laga dhigin waa say imika leeyihiinee majaaska uu kaba yimi iyadoo la yidhaaho oo macnii uu noqdo laysa mithla mithlihi shay-un ma ahaanin shay mithligii wax la mid ah oo mithligii waa la sugayaa laakiin waxaa la anfiyayaa mithlulmithli buu noqday taasna may ahayn dee waa macnona baatila macno loo jeedayna maaha waxa la anfiyayaa ilaahayba subxaana wa tacaala mithli inuu yeesho oo daatadiisii haddii wax la midi aanu jirin sifaadkiisiina wax la midi ma jiro inay sifaadkuna daatadii bay tabac u yihiin bal markaa taas baa deeta ay leeyihiin kaafkan baa ziyaada ah haddii kale macnaha kalea ka soo bixilaa dee iyadoo tarkiibku isagoo san ku dhan ama cibaaradu ka milihi ay macno keenaysay macnihii ay lahayd ee nafyu mithli lmithli ayaa lasoo naqliyey oo loo soo naqliyey nafyulmithli oo kaaftiina markaa ziyaaday noqoto majaaskii xaggaa ziyaadadu kaba yimi bal sharaxna waan arki doonaa insha allahu tacaala walmajaazu bilnuqsaani majaaskii isagu nuqsaan dee hadalka ay wax ka dhiman yihiin majaaz ku noqdayna mithlu qowlihi tacaalaa was'ali ilqaryata waa qisadii nebi yuusuf aabbahood ay ku lahaayeen markaa ikhwadii bal markii dee inankii ay yuusuf isku bahda ahaayeenna yuusuf bal la hadhay iyagoon taa garanayn qaryadii aanu joognay bal weydii oo dee annagu tacaddi lamaanaan imane arrintaasaa kaba dhacday oo sidaasaa loola hadhaybeen marka maxaa halkani uu yahay qaryadu dee saan garanayno waa dhiskan meel ku urursan baa qaryo la yidhaahaa su-aal la weydiiyo qaryo oo aqallo iyo waxyaale su-aal la weydiiyo iyo jawaab ay jawaabaanna caado ahaan dee wax dhacayo maaha oo wax muxaalaabay noqon aqal waxa in la weydiiyo ama aqal uu kuu jawaabo marka maxay halkan leeyihiin qolooyinkan dee majaaskii halkan sugaya in halkan kelimaa ka nuqsaansa ka maqan kelimadaasna waa mudaafkii waxaana uu ahaa macnuhu ama macnuu yahay was'al ahla alqaryati qaryadii aanu joognay allatii kunaa fiiha ehelkeedii bal dadka inay kuwaasaa su-aalna la weydiin karaa maxaa dhacaysay arrinuma u dhaceen iyo la odhan karaa iyagiina jawaabi kare kuwaa weydiin marka waxa way leeyihin dee imaka san usluubkani majaas buu noqon majaasna wuxuu ku noqday nuqsaanta mudaafkii kuba sugan oo halkaas baa majaasnimada ka timi kolle sharxana inoo sii yar caddayn doonee inaguba laqbada horaan ku gaabsanaya walmajaazu binaqli kii isagu najaaska majaaska ahaa binaqli ee dee ujeedadu laftigan majaas ba imaka waa jaaza ama mastarkeedii miimiga ahaa ama daraf ay leedahay oo miimiyo ama makaankii laga gudbaya jaaza alwaadiya toggiibuu ka tallaabi wayo imaka macnaa laga qaadaya oo imaka macno kale ayaa loo gudbinayaa waa gudbinta nafteedii baaba lafdiga majaaska haddaba kii isagu majaaska ku ahaa naqlin kelimadii la naqliyey macnaheedii hore laga naqliyo macno labaad loo soo naqliyey bal jaanibka haddaan kaba egno hadday faafto ciddii naaqilka inaan garanayn xaqiiqo curfiya haba noqoto sina xaqiiqadii kuba soo marreen kal kaa'id kelimada kaa'idba weeye oo fiima kii loo isticmaalaya ama imika lagu idlaaqo macnaheedu yahay yakhruju soo baxaya min alinsaani insaanka waxaan ka soo baxay qaa'idkii saxaradii wuxuu leeyahayna waa macno dambe kani macnihii hore waa macno majaazi ah bal haddaynaan xaqiiqo curfiyaaba halkan iska odhan waayo macnihii kale wax la yskaba iloobay buu noqday laakiin macnaheedii hore lafdiga alqaa'id wuxuua meesha godan buu ahaa inta badanna meeshaa godan baa dadku si ay indhihii dadka uga qarsoomaan bay xaajadoodan ku gudan jireen oy ula qasti jireen marka maxalka magaciisii ayaa waxaa la siiyey wixii xaallig ah ee dhexdiisa dhacayay haaliban oo deebal markaas cadiradii ahayd markaa qaa'id macnihii uu lahaa waa la soo naqliyey ee hore loo dejiyo oo makaanka munkhafidka ahoo waxa loo soo naqliyey dee macnahan kale imika ahba ka marka la idlaaqo laga fahmayo bal markaa kaasna waa naqlin ayuu kuba yimi oo majaaskani kaba yimi walmajaazu bilisticaarati majaaska isagu isticaaro majaas ku noqdayna ka qowlihi tacaalaa jidaaran yuriidu an yanqada taasba wey horta isticaarada iyo majaaskan kale majaasku marka aanu majaas caqliga ahayn uu majaas lugawiya yahay ama majaaskan mursalka ah mufradaadkanba kuba gelayaan soo araragna imaka in kolley macnahan hore ee kelimadu lahayd iyo macnahan dambe ee loo soo naqliyey ama ay imaka leedaheen ay ballankaa aan odhan inagoo aba majaas bay ku tahay munaasabo ka dhexaysaa jirta munaasabadu waa ta hadalkiiba naqligii inoo tasxiixinaysa munaasabadu waa ta keenaysaba dee xaggii fahamkii inay noqoto wax isku xidhaya labadan macno oo macnihii hore dee markaa calaaqa ka dhexayso calaaqadii baa deeta keentay in midkood tii kale halkeedii laguba idlaaqo waa macnahana ta inoo hagaajinaysa inoo tasxiixinaysa gees kalena fahamkii dhab yaraynaysa haddaba calaaqada ka dhaxaysa labadan macne waa macnihii hore iyo macnahan dambe kaba dhaxaysa haddii ay tahay mushaabaho oo ujeeddadu way isshabbahayaan labadan macno wax ka dhexeeyo keenaya inay isshabbahaan baa jira taa isticaaray noqotaa waa majaaz calaaqadiisu ay tahay ama munaasabadiisu mushaabaha ay tahay haddii calaaqadaasi aanay ahayn munaasabada u dhaxaysa labadii macno aanay mushaabaha ahayn ee calaaqaadkan kale badan ay tiriyaan bal matalan alkuliya aljuziyo waa tan ay yidhaahaan min tacbiiri alkulli wiraayati aljuzi oo kale kulli baa laga cabiray qeybna waa loo jeedaa ama min idlaaq aljuzi wa iraadati alkulli oo kale juz baa laga cabiray kulligii baa loo jeedaa sabab baa la idlaaqo musababkaa loo jeedaa musabab baa la idlaaqo sababtii ujeedadu waa macaani calaaqada ka dhaxaysa ama sababiyay noqon ama xaaliya oo kale oo waa wax waxyan dhex dhacaya ama maxalba u ah ama waaba dee juziya ama kuliya calaaqo kaloon ahaynun inay isshabahayaan aan ahayna ee majaazka mursalkay ku magacaabayaan oon wacda kale majaazkuu noqonaya marka ay tahay mushaabahana waa isticaaro ee waa majaasun horta meeshii qaydkaasa ay ku kala duwan yihin bal marka dambe iyo sharaxaan kusii arki doono umuuraha walmajaazu bilisticaarati ka qowlihi tacaala jidaaran jidaar ayay heleen qaryadii ka heleen jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco doonaya isticaalkan isticaaradu waxay kuba sugan tahay ama majaaskani uu yahayba ficilkan a yuriidu oo doonitaanku dee waa waxaan imaka jidaarkii iyo waxyaalaha jamaadaadka ah doonid ma laha doonidna laguma sifeeyo waxaasi waxaasuu doonayaa lama idhaah oo waxaan nool ayay iyada tahay sifadii tahay bal markaa waxa ay halkan macnu ay deesan ay kuba fasireen yuriidudan dee macnahan isticaarana ku sugane jidaarkani jidaar qalloocsamay buu ahaa wuxuu ku dhowaa inuu dhaco taasay arkeen marka waxa weeye macnuhu wuxuu u iilanayay oo uu kuba dhowaayo u iilanayay dhicitaan iyo suquud haddaba maylkii dee waxa weeyaan uu u iilanayo waxani inuu dhaco oo taasi ay macnuhu yahay ficilkii inuu dhow yahay ama dhicitaankiiba dhow yahay ayaa waxa maxaa lagu shabahay doonitaan la doonayo oo kale ama uu doonayo inuu dhaco dee labada waxa ka dhexeeyaana ama jaamic noqonaya waa xagga qurbiga oo ficilkiiba mid kastaba uu u dhow yahay iyo wixii ama suquudkii oo kale ayuuba dhow yahay taa markii labada macno la iskuba shabahay ayaa lafdigii mushabahu uu lahaa mushabahu bihigu lahaayo iraadadii ah ayaa lasoo qaatay eeg mushaabaha ka dhaxaysa mushaabahadii waa taa lafdigii iraadadii baa lasoo qaato mushabahu bihigu uu lahaayo waxaa lagu idlaaqay markaa mushabahii dee mushabahina waa xadfan yahayba mushabahii baa lagu idlaaqay halkaas bay isticaaradu kaba timi bal sharaxana insha allahu tacala wuxuu inoo kordhiya waan eegaynaaye lafdigan yuriidu baa maanta ah majaaskii ah waana isticaaro kani oo dee waa mushaabaho labada macne macnihii hore iyo macnahan kale way isshabahayaanoo iilasho wax loo iilanayo oo ama dee saaq uu gidaarkii imaka leexday oo kale uu qalloocsamuu ku dhowya inuu dhaco iyo doonitaan wixii la doonayo waa isshabahayaanoo xaggan dee ah qurbiga suquudka dhowidda suquud laguba dhowya ama ficilkii inuu dhaco ayay iskaba shabahayaan bal taasna waa majaaskii isticaaro ama waa isticaaro laakiin waxaan leenahay un calaaqada iyo munaasabadu hadday mushaabaha tahay waa isticaaro haddii kalena dee anwaacdii kale majaaska ama majaaskii mursalka unbuu noqon shaarixa ayaa intaa inooga sii badin oo wuxuu uhi lamaa dakara markuu sheegay almusanifu musanifku anwaac alxaqiiqati xaqiiqada qeybaheeda markuu sheegay aynu soo maray baca tacriifa intuu tacriifiyey dabadeed ayuu dakara huna halkan wuxuu sheegay oo uu ku sheegay musanifkii anwaac almajaazi majaaska qeybihiisii bacda tacriifi intii uu markii hore uu inoo soo tacriifiyey dee xaqiiqadii markuu tacriifinay waa kii majaaskuna la socday walmajaasu maa tujawiza can mowduucihi ina soo yidhi intuu taa sheegay dabadeed ka walmajaasu nowcani majaasku waa laba nooc dee noocii hore inoogu sugnaamayo nooc kale isaga imika kordhinaya si uu faa'iidadin usii dhammeeyo majaazun bilkelima waa majaas dee kelimo isagu oo waxan uu isagu ee majaaska uu ku yahay kelimadan imika macnaheedii hore laga kaxeeye macno labaad loo isticmaalayo calaaqo ka dhaxaysa daraaddeed labada macno taasi waa mid waa kelima wahuwa maa taqadama tacriifuh waa wixii tacriifkiisa inoo soo hore maray matniga inooguma sugnaa matniga kaasunbaa inooguma suganin majaaz lugawiyana way yidhaahaan xaysu meeloo tunqalu la naqlinayo alkelimatu kelimadii min macnaha macnaheedii alasliyi asriga ahayd baa laga la naqlinayaa ila almacna almajaaziyi macno kale oo kan majaaziga ah ee kii markii hore loo dejiyey adigu aan ahayn ayaa loo soo naqliyey kaasi waa majaaz bilkalima majaazan bilisnaad kani kitaabka inooguma sugnaa ee taqsiimkunbuu siuu isagu odhan doono taam yeelayaa oo si inoogu taam yeelo oo taqsiimkii u buuxsamo ayuunbuu usoo naqliyeentan majaazun bilisnaad waa majaaz kaba imanaya tiirintan imaka ficil loo tiirinayo cid loo tiirinayo ficil ama wasfi baa waxaa loo tiirinayaa ciddii dee waxani kaba soo fulay halkaasaa majaazku kaba imanaya bal taas majaaz isnaad kaba yimi wahuwa almajaazu alcaqliyu majaazka caqliga kaa weye oo macnaa waxa weeyaan majaaz lugawiya iyo majaaz caqliya ayay u kala qaadaan majaazkan lugawigii waa kan imika kelimada kaba yimaanayo ee aynu matingana inooguba sugnaa majaaz lugawiyu noqon dee balna majaaz mursalena waaba noocaas midna waa majaaz caqliya misaalku inoo sheegi doonaan kusii fahmi doonaa midna waa majaaz caqliya ujeedadu lafdi ama kelimo macnaheedii horey lahayd laga naqliyo macno kale loo naqliyey kama imanayo majaaskaasi kelimadu macnaheedii hore iska leeday ee laakiin labadan kelimo isugeyntooda iyo isu tiirintooda ayay majaaznimadii ka soo baxaysaa misaalkan taa ku fahmi doonaan ku siir caddayn xaysu meeloo yakuunu uu ahaanaya tajawusu majaasisu waa gudbintan ama tallowgan magacii macnihii laga gudbayey hore macno kale loo gudbay bilisnaadi isnaadku ka imanayaa ee kama imanaya mufradaadka iyo kelimaadka oo fa yusnadu waxaa loo tiirinayaa alficlu ficilkii aw maa fii macnahu sida waxyaalahan kale mushtaqaadka wixii ficil macnihiisa lahaa ilaa gayri maa kii gayrkiibaa loo tiirin huwa ficilkaasi lahu isaga u sugnaaday filxaqiiqati xaqiiqa ahaan oo adigu wuxuu ka imanayaa xaggan isnaadku ka imanayaa ee kama imanaya xagga mufradaadka walaa budda waxaana laga maarmaana min calaaqatin calaaqadu waa munaasabo kolley majaas dhammaantiina in calaaqo la helo weeye munaasabo iyo calaaqo waa inay jirto labada macno u dhaxaysa ee haddii laba macnoon calaaqaba lahayn aad tidhaaho waan macnihii horan ka soo naqliyey kelimadii oo macnahan kana u isticmaalay wax calaaqo kaba dhexeeyaa ma jirto iyada taasi dee ma noqonayso wax hagaagsan ama kalaam hagaagsan ma noqonayso arrin kalena haddii dee calaaqadu waa tan keenaysa baan leenahay fahamkaba dhib yaraynaysa ee haddii dee qaladba ninku uu halmaamay kelimo ayuu waxba u jeedayo ama kelimu u jeedo kelimo kale uu yidhi taas qalad bay uga dhacday ama saawi eg calaaqa meeshii ma jirto in qaasad ma jiro bal markaa taasna dee iyada halkan majaaskan aynu hayno waa qalad iyo waa saawi in la yidhaa mooye majaas ma noqonayso ee waa marka ay macnahan labadan macno kii hore iyo kan dambe calaaqa ama munaasaba ka dhaxayso keenaysa inay noqotaba wixii fahmka dhib yaraynaye bal markaa jisri kaabad oo kale isku xidhaysa labadii macno noqonaye waa maca wujuudi qariinatin iyadoo qariina jirta qariinadu kolla dee laftiyay noqotaa kolkol bay xaalka un lagaba qaataaye qariina iyadoy jirto tamnacu mancihaysa min ilaadati almacna alasliyi macnihii asrigaan meesha loo jeedana mancihaysa mislu bana alamiiru qasran amiirkii wuxuu dhisay daar waa cibaaradan eeg lafdiga banaa macnihii uu lahaa buu leeyahay ina lagama naqlino waa xaqiiqo alamiiruna macnihii markii hore loo dejiyey ayuunbaa halkanna loo isticmaalay waa xaqiiqa qasranna isna waa macnihii uu lahaayo waa qasrigii taas oo iyadna macnihii lagama kaxayn marka alfaadahan ee dhammaan xaqiiqo weeye halkee majaasku kaba yimi waa isnaadkan imika ficilkan banaa ee ciddan u tiirinayno ee faacilkii samaysay imika waa alamiir amiirkiina waxaan ognay isagu intuu dee waxa weeyaan inuu aqalkii aanu ficlan iska dhisayo ma aha ee dadka dhisayaa waa kuwii wastaadiintii iyo kuuligii iyo wixii faniyiintaaba aqalkii dhisaya isagu ama xoolihiibuu bixin waa amray uun laftigu wuxuu keenayana waa dhisitaankii haddaba markaa tiirintan imika ficilkan ah banaa aan u tiirinay ee ciddii cumaasha ahayd ee lahayd cid aan ahayn oo amiirkiya isnaadkaasu majaasku kaba yimi ee kamuu iman lafdi macnihiisii uu lahaa lagaba kaxiyay marka isnaadka noocaasa kan imanka usuulka lagaga hadlaya maaha waa kaa ay majaaz caqliya yidhaahaan majaaz caqliya la yidhaahayo waxa weeyaan alfaadihii waa macnahoodii horun bay wada leeyihiin ee afalahan dee san laysu raaciye laysugu tiiriyey oo ayaa meeshii halkaasa tajawusku ama majaazku uu kuba sugan yahay taasoo dee waaba imanka bana alamiiru qasran bal waxa weeyaan taas marka kaasi waa majaaz caqliga walaysa lihada dikrun fi lusul nooca aan hayne xagga isnaadka majaazka uu kaba imanayo majaazka caqliga ah dikri iyo hadalqaad kuma laha cilmigan usuulu fiqiga ah wainamaa yudkaru fii cilmi lbayaan cilmigan cilmulbayaan la yidhaahee qeybta balaaqada kaba mid ah ayaa lagu sheegaa wadakartu anigu haddaan shaarix ahayna waxaan kan u sheegay un takmiil lqismati qaybintii dee majaazka anwaacdiisa loo qaybinayay si ay u buuxsanto ayuunbaaban u sheegay bal kaas in waxa weeyaan waan iskaba dhaafaynaayo waa majaazka caqliga laakiin macnaha isnaadkuu tajawusku ku sugan yahayna waa macnaha si kooban aan dee bal u yar muujinay oo alfaadihii mid kasta waa macnaheedii hore ee xaggan tiirintan ficilkii loo tiiriyey ciddan imika laleeyahy uu kaba soo fulay ayaa majaazku uu kuba sugnaanaya ee kolley calaaqana waa jiraysaa iyo wixii taas wa shardulmajaazi bilkelimati markay noqoto majaazkan dee majaazkan lugawiga ah aan kaa caqliga ahayn ama waxa weeyaan majaazka mursalka shardiga de waxa weeyaan majaaz bilkelima shardigiisu waxa weeye wujuudu calaaqatin calaaqa inay jirto bayna almacna alasliyi macnihii hore calaaqadu waa munaasabo waa xidhiidh meesha iyo munaasabo kaba dhexeeyo dee isku xidhi kara labadii macno macnihii hore ee kelimada loo dejiyey iyo walmacna almajaaziya macnahan dambe loo soo naqliyey taas iyadu waa mid wa wujuudu qariinatin qariinana inay jirto taas baa shardigu yahay xataa qariinadu haba noqoto mid xainde waxa weeyaan qariino siyaaqa iyo xaalada un lagaba qaadanayan laguma dhawaaqine maanicatin iyaduna manciyaysa min iraadati macna alasliyi macnihii hore in loo jeedo qariino dee meeshii ka saarayso in macno kale loo isticmaalaya markaa kuu tilmaamaysa kamaa fi lmithaal almutaqadima casharkii shalay ra-aytu asadan yarmi oo kaleeg asad imanka shaksi baa loo jeedaa waana ninkii geesiga ahaa markaa kelimadan macnihii ay lahaydee hore ee ahaa xayawaanka muftariska ah waa laga soo naqliyey maxaa loo soo naqliyey ninka geesiga ayaa loo soo naqliyey calaaqa ka dhaxayso calaaqadaasi maanta ee waa macnahan ah ashajaaca iyo geesinimada libaaxana ku sugan kana kuba sugan oo calaaqadu waa taas oo labadii macno xaggaasay ama labadan macnaha hore iyo macnahan dambe xaggaasay iska shabahayaan weliba maanta calaaqadu tan waa mushaabaho oo waa xaggii geesinimadii buu ka shabahayaayo markaa kole dii calaaqadu mushaabaha tahayna waa isticaara imaka halkan isticaara la odhanaya ee maahan anwaacdii kale majaazka ama maaha noocii kale majaazkii mursalka amaahe isticaara la odhano waayo labada macno calaaqada ka dhaxaysa ama munaasabada ah inay isshabahayaan ama mushaabaho oo kale taasi waa calaaqadii markaas qariinadu sheegayaana waa yarmidan hoo dee libaaxinayntuu se leebyo qaato ama qori qaato wax ma ganayo waxma taas marka qariinada maxayna tusaysaana yarmiidani inaan macnihii xayawaanka muftariska aan loo jeedin tiibay qariinadii maanta ina tusaysaa ee in loo jeedo macno kale oo macni asliga ahaabay meesha ka saaraysaa ama ay fogeynaysaa oo kale kolkol way timaadaa iyadoon qariinadaasi aanay jirin oo dee bal markaas way tir kolkol qariinadii iyadoo siyaaqii lagaba qaadan karo iyo xaaladii taas way iba imane laakiin waa inay qariinana jirto macnahan kale in loo jeedo meeshii tilmaamaysa ishaaraysa in leelo imaka yarmi baa qariinadii ah calaaqaduse waa macnahan ah mushaabahada ama isshabihitaanka xaggii geesinimadii macna shajaaca weeye ama shajaacadaas weeye ee waxaa kabadhe markaa way isshabahayeen bal taasoo kale macnihii horea lasoo naqliyo macno kalea loo isticmaalay qariinadiina way jirtaa calaaqana way jirtaa labadiiba waata aan sheegnay marka markan majaazkii dee maaha in layska kelimadii un sii la doono loo naqliye markan la naqlinaye kelimadii macnaheedii hore macno aan ahayn loo isticmaalayo waa inay calaaqana jirtaa taasi meeshana waxay ka saaraysaa haddii ruuxu sahwi waxan ugaba dhaco qalad uu halmaamo oo kale kelimo ayuu kelimo kale wax kale u jeedayo haddana kelimo kaleu kaba cabiray taasoo kale majaazka lama odhanayo hayo calaaqadii wixii maba jiraan dee marka horena qarsidna maba jire waxay noqonaysaa un qalad kaba dhacay ama saawiye waxaasay noqonaysaa qariinadiina waa ta aan sheegnay haddaba bal qaydihii buu imika inoo bilaabay qowluhu walmajaazu ima an yakuuna biziyaadatin aw nuqsaanin aw naqlin aw isticaara dakara wuxuu sheegay musanifku ana almajaaza majaaska bilkelimati waa majaaskan aan dee xagga isnaadka kaba imanaya majaaskan kelimadu ama sababtiis dee ay tahayba umuurahan ah amba majaaskii luqawiga ahaba dhe kaa mursalkaa dheh arbacatu anwaacin afar nooc weeye majaazun biziyaadati mid isagu ziyaado majaaz ku noqday mithaaluhu qowluhu tacaala laysa ka mihlihi shay-un faqaaluu waxay yidhaaheen qolooyinkii halkan majaaska kaba dhigay ina alkaafa kaafkani zaa'idatun waa ziyaado waxaana loo ziyaadiyey litawkiidi nafyi lmithli mithligan la anfiyayo ee inay laysa ka mithlihi shay-un adkayn lasii adkaynayo ayaa ay macnihiisu uu yahay oo uu keenaya walow lam takun zaa'idatan bal haddaan meeshu zaa'ida ahayn dee taasaana majaaska keentay bay leeyihin cibaaradan haddii aanay zaa'idal kaafkani ahayn lakaanat waxay ahaan layd bimacnaa mithli iyaduna mithli bay ahaan layd oo dee macnuhu waxay tarkiibkan oo kale ama san oo kale mithli ayay la macno tahay marka waxay noqon layd haddii aanay ziyaado noqon oo macnaheedii asalkaa ay tahay iyaduna mithli bay noqon layd wahadaa baatilun dee inay halkan iyadu macnaha yeelato bimacnaa mithlina baatil buu noqonaya sababtuna waa limaa yalzamu waxa laasimaya calayhi macnahaas oo iyadoo bimacnaa mithli imika lagu fasiro ka dhalanayo ah min ihbaati almithli lilaahi tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala mithli loo sugaa ka laasimaysa say uga laasimaysaana waa tan idcil leh id waa litacliil yasiru wuxuu noqonayaa almacnaa macnihii laysa mithla mithlihi shay-un taasuu macnihiisu rogay marka kaaftiina bimacnaa mithl laga dhigo mithli kalena sii jiray ee laba mithli meeshii ay yimaadaan muxuu noqon laysa ma ahaaninoo mithla mithlihi waa ilaahay mithligii wax lamida eeg mithligii wax lamida waalmanfiyu mithlu mithl markaa muxuu noqday nafyigu halku ku dullacayaa waa mithlulmithli unbaa la anfiyaya inuu mithligiisu mithli yeesho markaa fa yakuunu wuxuu noqon almithlu mithli haabitan mid sugan wahaada baatilun baatil weeye arrinkaasi lianna alqasda nafyu qasdku wuxuu ahaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inde waxay mithli yeesho oo la anfiyo oo asal ahaan rabbi mithli ma laha ayaa macnuu ahaa haddii kaaftii aan laga dhigin zaa'ido iyadana macnaheedii hore uun laguba fasirana macnaha kale ee dee aan baatilka ayaa ka soo baxaya sidaa daraaddeed ba ay kaaftii ziyaado u tahay tarkiibkiina markaa ama cibaaradiina lafdigiina wuxuu majaas uu kuba noqday ee lafdigan ka mithlihi wuxuu asalku ahaa ama macnaha asalkii u ahaa dee waa mithlulmithli in la anfiyo imikana maxaa loo soo naqliyey macnahan ah mithli anfitaankii halkaas baa naqligu uu kaba yimiyo bal majaaskii taas weeye xagga shaarixana ma doonayo inaan qabto maye haamishka uu sii qabtayo sababtu dee hadal baa dambeeya hodood meesha uu furi doonaana way dambaysaa tii kol haddaanan gaadhin imika halkan qolooyinka dooda kale leh jawaabahoodii ay hadalkan kaba jawaabayeene lahayn may arrintu majaas maha ay lahaayeen iyadoo lafdigii iyo matnigii halkii wixii uu sharaxa inoogu sii sharxaya aynaan gaadhinoo aynaan tasawurin waxba imika tan ma taabanayo labadan raqam uu dhigtay bal qolooyin kale waa majaaz iyo siday majaaz ku noqotay macnaha haddaan la odhan waa majaaz ka dhalanaya iyaga aragtidoodu taas weeye itiniin majaazun binuqsaan waa majaaz isagu bisababi nuqsaan nuqsaan kelimada kuba sugan majaaz ku ah oo kelimaad dhib meeshii kaba maqan ay bilxadfi goyn wax la gooye wa mihaaluhu qowluhu tacaala was'al ilqaryata ay ahlalqaryati weeye qaryada ehelkeedii weydii marka ehelkiibaa meeshii ka baxay alqaryana halkii ehelku ahaa icraabteedii bay qaadatay oo meesheedii bay markaa timi oo dee inay markii hore mudaafu ilayhi majruur ay ahayd imaka waa tan mafcuulu bihigii noqotay taasba weeye in macnahasay majaas u tahayna waa kan inoo sheegayo wuxuu idhi maxay taasi waxay majaas u tahay waa lilqadci goynta la goynay macnaa la yaqiininayo weeyaan jasminayno aan yaqiininaynaan goynayno bianna almaqsuuda ujeeddada halkan laga leeyahay inay tahay su-aalu ahlilqaryati dadkii qaryada deganaa in wax la weydiiyo la warsado inay tahay baa maqsuudku yahay baan qadcinaynaa aan yaqiininaynaa ilaa su-aaluulqaryati ujeeddadu ma aha qaryada nafteeda oo dhiska ah in la weydiiyo wax liannahaa qaryadu cibaaratun cibaaro waxay ka tahay can ilabniyati waa dhisaskan almujtamicati meel ku urursan wa su-aaluhaa abniyadaa in wax la weydiiyo wa ijaabatuhaa abniyadaasna ay jawaabtaa min almuxali waxyaalaha aan caqli dee mustaxiil ayay kaga mid tahay marka arrinta muxuu noqdo maqsuudku qaryada ehelkeedii weydii dee markaa kelimadiina waa la xadfay oo kelimadii baa meeshii kaba maqan dee waana macnaha maqsuudka ah fa in qiila shaarixa wuxuu yidhi haddii laba yidhaaho bal taasna waa macnaha nuqsaanta ayaa majaasnimadani ay kaba imanaysaaye ee fa in qiila haddii la yidhaaho tacriifulmajaazi majaaska tacriifkiisii horeynu soo marray oo ah kelimo macnaheedii horey lahayd laga naqliyo oo macno kale loo naqliya laa yasduqu kuma ruboobayo cala almajaazi kii majaaska biziyaadati ku ahaa wa nuqsaani nuqsaan liannahu lam yustacmal ilafdu lafdigii lama isticmaalin fii gayri mowdici lafdiga macnihiisii unbuu leeyaho macno aankiisii ahayn looma soo naqlin in oo looma isticmaalin saa daraaddeed ma jirto macnihii iyo tacriifkii horeynu soo marray halkan kuma rumoobaya haddii laba yidhaaho faljawaabu jawaabtu waxay noqonaysaa annahu kan almajaasu biziyaada ama almajaasu binuqsaan minhu min almajaazi buu kaba mid yahay waxaanu uga mid yahay xaydku meeloo istucmila la isticmaalay nafyu mithli lmithli mithlu mithli anfinteed baa la isticmaalay maxaa loo isticmaalay fii nafyi lmithli markaa dee in mithlu lmithli baa la naqliyay ama nafyu mithli lmithli baa macnihii uu lahaa iyo halkii uu lahaa ayaa laga naqliyo waxaa loo naqliyey macnahan a nafyu lmithli baa loo naqliyey wa su-aalu lqaryati baa la isticmaalay xaysu istucmila su-aalu lqaryati fii su-aali ahliha ehelkeeda su-aasheedu markaa tanna maxay tahay qaryadan oo la weydiiyey ama su-aashii qaryadu macnihii dee inay qaryo oo la weydiiyey ahayda macnahaasaa la naqliyayo waxaa loo soo naqliyey macnahan ah qaryada ehelkeedii in la weydiiyo ama ahlilqaryati la weydiiyo markaa xaggaasaa naqli kolley waa jiraa buu leeyahay waqaala albalaaqiyuuna balkaas hadday usuuliyiintu saydhaheen qolooyinkan cilmigan balaaqada aqoonta uli iyagu waxay yidhaaheen innahu majaasun kan ziyaadada iyo kan nuqsaantii majaas weeye maha naqlin iyo waxaa majaas kuma ahe min xaysu ina alkelimata xaggu kaba yahay waxa weeyaan ama majaasuu ku yahay kelimadii nuqilat waxaa laga soo naqliyay can icraabiha alasliya icraabteedii asliga ahayd ilaa nawcin aakhara min alicraabi nooc kale oo icraaba loo soo naqliyo iyagu waxay leeyihin majaaskuba wuxuu ka imanayaa icraabtiibaa isbedeshay markaa icraabteedii horea laga naqliyo icraab kale ayaa loo naqliyo balkan haddaan qaadana was'al ilqaryata was'al ahla alqaryati haddii la ydhaha macnihii hore ahaa alqaryati majruur bay ahayd maantana icraabtii waa laga kaxeeyey oo mansuub bay noqotay oo was'al ilqaryata bay noqotay markaa xaggaa icraabtan la naqliyey ayaabay arrintu iyo majaasku kaba imanayaan buu leeyahy balaaqiinta iyagu sidaa yidhi saa talkhiisku kaba soo naqliyey majaazun binaqli kii saddexaad waa majaas naqlin xaggeed kaba yimi kolley kuwa kaleba naqlinubaa kuba sugnayd kadib markaa maaha qeyb gooni une dhammaantoodba naqli baa kuba sugan shaarixana yar sheegi doona hadaltaasa wamihaaluhu kalimatu lqaa'idi waa kelimadii qaa'id fa huwa lafdigan qaa'id fii asli lwadci imaka dee kelimu markii hore kaba cabireen laakiin imaka lafdi ahaan ugu celi damiirkan mudakarka fa huwa markaa lafdigan qaa'id fii asli lwadci wadcigii hore luqada ama asalkiisii iyo wadcigiisii hore ismun waa magac lilmakaani lmudma'ini meesha godanee min alardi dhulka ka mida magacuu leeyo meesha godanee dhulka ka mida qaa'id la odhanayay kaasoo tuqdaa fiihi lxaajatu xaajada lagu guto dalaban lisatri iyadoo astur loo jeedo iyo dee si indhii dadka loogaba qarsoomo uma nuqila macnihii iyadu markaa qaa'id lafdigan baa la soo naqliyey oo macnihii si hore laga soo naqliyayoo wasaara wuxuu noqday yudlaqu mid lagu idlaaqayo cala alfadlati waxaan dee fadalaadkiiba kaba mid ah fadlada alkhaarijati soo baxaysa min alinsaan oo dee mexalkan dhacaysay ayaabaa lagu idlaaqay waalcalaaqatu munaasabada maanta ka dhaxaysaana almujaawaratu wadadariska weeyaanoo waata yidhaahaanba dee waxaa ku sugan idlaaqu ismu lmaxalli cala alxaal magacii maxalku lahaabaa la idlaaqay maxaana lagu idlaaqay wixii xaaliga ahaayee dhexdiisa dhacayay oo iminka kolba calaaqadu noqotaa ama xaaliye ay noqotaayo waxani wixii uu dhexdiisa dhacayay baa markaa magaciisii la siiyaa kolla dee waxa weeyaan oo calaqadii taasna kolla dee waxa weye ama maxaliyo ama dee kolla maxalka magaciisii baa lagu idlaaqayaa wixii xaliga kolna xaliga magaciisii ama ayaa lagu idlaaqayaa wixii maxalkiisii laguba idlaaqaya calaqadii markaa mujaawaray noqon calaaqadu ama maxaliya ama xaaliyay noqon munaasabada kaba dhexaysa liannaha tujaawiru lmakaana liannahaa waa fadladaasi makaan fadl ahaan ugu celiyo tujaawiru waxay la jaaraysaa la darsaysaa oy la jaar noqonaysaa almakaana almudma-ina haaliban meeshaa godan baa inta badan dee markaan kanifiya waxyaalahaasi jirin meelihii loola qafi jiray weeye dadka indhahoodana lagaba qarsoomi jiray bal markaan walow lafdigan maanta siuu xagga hooseba ku leeyahay mishka xaqiiqa curfiya baan odhan karno oo macnihii majaaska aan kaba saari karno naaqilkiina gaarka ahaana ma garanayno waa curfiya caama ayay noqon iminka marka la eegee macno uu lahaayee macno labaad loo soo naqliyo dee waa macnihii majaaska ay koobaan markaas oo macnihiisii hore loo isticmaalee wadcigii koobaad ee luqada loogu isticmaala lasoo naqliyey macno labaad xaqiiqadaha kaa dambaha kuba noqdee ayaa loo soo naqliyey majaaskii muxuu kaba yimi naqlintaas kii afraad majaazu bilisticaarati wa majaaz xagga isticaarada ama bisaba isticaara wa misaaluhu qowluhu tacaala jidaaran yuriidu an yanqada umuurahan waa dee luqa iyo bay ku wada tacaluqtahay casharada maalmaha aan ku jirnay walow uu yahay macamajaad marka intan laga baxo casharkani qeybtii uguba dambeysay ee usuulkii tooska ahayd iyo waxyaalahani waa adeegayaal uuna fahamkii umuuraha kale ee luqa carbeed kuba yimi ayay inoogu adeegayaan oo lagu fahmayaa inoo fudaydinayaan laakiin masaa-ishii usuulkayda dee usuulkii asalka ahayd waa tan waa waxan waa culum kale eh waaba tan insha allah cashirka waxa ka dambeeya kuba imanaysa meelihii lagu bastinaye lagaga hadlaye lagu amsilay amsile ay ku lahaayeenno dee waa fanniga kale ee bayaanka la yidhaaho ayay tahay maha funuuntanba fannigan aan hayno haddaba kan isticaarada bu leeyi jiraa yuriidu an yanqada waa tii marka hore aan soo laqbeeyeen eeg xaysu meeloo shubbiha la shabahay maylul jidaari jidaarka iilashadiisii uu iilanayay ila suquudi dhicitaan uu iilanayay ayaa maxaa lagu shabahay biiraadati suquud dhicid doonitaankeeda la doono allatii iraadadaasoo hiya iyadu min sifaati alxayi waxa nool sifaatkiisa ayna jidaar sifaatkiisa maahe xagga markaa macnihii ka dhexeeyey weytan ama jaamici ahaa ee kulminayay waa bijaamici lqurbi dhowaan min alficli ficilkii loo dhow yahay taa jaamiceed fii kullin dhammaanba oo marka maylkana ficilkiibaa dhow dee wixii u iilanaya suquud maxaa ku xiga inuu dhaco ayaa ku xiga marka ficilkii waa dhow yahay doonitaankii suquudkuna de waa wixii ficilkuba kaba imanayayo isagana ficilkiibaa dhow xagga alqurbu waxa weeyaan min alficil oo labadaba kuba sugan ayaa jaamicii isku xidhayayba ah bal taas baa waxa weeye ay tahay uma istuciira waa lasoo caariyeystay oo waa lasoo qaatay weeye allafdu lafdigii addaalu tilmaamayey cala lmushabahi bihi mushabahu bihi tilmaamayay waa iraadaduha lafdiga mushabahu bihiga tilmaamaya ina meylkiibaa mushabaha iraadadna waa mushabahu bihi ayaa markaa loo soo qaatay lilmushabahi mushabahi oo ah maylkii ayaa loo soo qaatay uma shtuqa waxa laga dhambashay laga soo jeexday minhu lafdigaas laga soo jeexday yuriidu oo bimacnaa yamiilu yamiilu macnaheed maanta leh calaa sabiili alisticaarati atasriixiyati tabaciya iyadoo arrintu ay tahay isticaaro tasriixiya dariiqeed oo tabaciya waa kolley wax kaluu inala galay umuurahana dee ruuxu markaanu ilmaam u lahayna waxyaalahani wuxunbay ku noqonayaan wax sisi ah ayay kuba noqonayaan ee horta taguuden isu sheegaynaa waxa weeyaan majaaskan ay majaaska mursalka ah majaaska luqawiga ay yidhaahaan haddii labadan macno kii hore iyo kii dambe waxa ka dhexeeya aytay shabahid mushaabaha ay tahay isticaaro weeye qaybaheeda haw kala baxday iyadu haddii macnahan labadooda ka dhexeeya ama calaaqadu aanay mushaabaha ahayn eesan oo kale mujaawarada oo kale ay tahay juziyaadka haddaan idhaaho imka adkhaltu usbucii fii uduni fartaydii waxaan geliyey dhegtaydoo kale ee usbucu waa intaasoo dhan intaasoo dhanna dhegta ma gasho marka maxay noqonaysaa waa jus ama unmuladii waa jus usbici kaba mid ah marka imika juskii yaraa ayaan imika dee lafdigii weynaa baan isticmaalay anoo qeyb kaba mida u jeeda waxay calaaqadna markaa noqotay bal halkaa majaaska kuba sugan juz-iyay noqonaysaa waa kuliye iyo juziye iyo kale bal matalan kolkol sabab iyo musabab baa yimaada haddii laba yidhaaho dee misaalkay iskaga miisaaliyaan soo qaataan racayna alghaysa oo kale roobkii baan daaqnay roobka lama daaqo roobku wuxuu soo bixiye ku baxay ayaa la daaqaa eeg marka maxay ahayd roobkii waa sabab musababkii muxuu noqday nabaadkiibuu noqday nabaadkiina wixii la daaqay marka maxaan isticmaalay laftigii sababta maxaanan ku idlaaqayaa maanta waan ujeedaa musababkii baan kuba idlaaqaya taasoo kale calaaqada sababiya la yidhaha haddaba markay calaaqaadkaa kale ayiin majaaz mursalaan odhanaynaa majaaz mursalaa la odhanaya calaaqadu marka ay tahay inay waxani waxan uu shabahayana oo ama mushaabaha ay ka dhaxaysana waa isticaaro taas iyadu waa mida waa inta guud oo intaa waxay la tahay inaan wada fahmayno halkan siday u tahayna markii horena waan ku yar joogsaday eg jidaarkii wuxuu ku dhowaa uu qalloocsamay inuu dumo ayuu kula dhowaa waa jidaarkaasoo la arkay inaan cidbo ku hoos jirinba oo dee ku dhowaa inuu dhaco haddaba maylkii lama isticmaalina yuriiduba inoo taalla halkan weeye meesha isticaarada kuba sugan tahay marka waxay noqonaysaa maylkii jidaarkani uu dhowaaday inuu dhaco ayaa wuxuu bal markaa lagu shabahayaa oo dee wixii doon wax doonayo inuu dhaco kale macnaha ka dhexeeyaana mid kasta ficilkiibaa meeshii dhow oo ficilkiibaa dee waa waxyaalihii ficilku kaba imanayeen haddaba arrinkii taa kumuu joogsane markii tashbiihaasi marka hore dhacay ayaa lafdigii mushabahu bihigu lahaa waa waxan dee wax lagu shabahay lahaa ayaa lasoo qaatayoo maxaa loo isticmaalay mushabahi in mushabahi waa layskaba xadfay yamiinu bay ahayd yuriidu baa la yidhi ama waxyaalahan uu leeyahay isticaara imaka bal haddaan mithaalkii hore iskaga noqday ra-aytu asadan oo kale ra-aytu asadan yarmi yarmi waa qariinadii imaka asadkii halkan dee waa imaka nin baa loo jeedaa geesiya imaka ninkii maanta waa mushabah arajul in shujaac waa mushabah asadkii oo xayawaan muftarisana waa mushabahu bihigii iyadoo arrintu taa ahayd ayaa lafdigii mushabahu bihi lahaabaa lasoo qaatay waa isticaaradii laftigii maxaa lasoo qaatay mushabahu bihilaha ayaa lasoo qaato maxaa loo isticmaalay ama laguba idlaaqay mushabahi mushabahina laftigiisi waa xadfan yahay asbu bal markaa noqday in mushabahina imika lama hadal waa go-an yahayba qariino unbaa taalla ina tusaysa in dee meesha ay wax jiraan taasoo kale isticaara lagu magacaabaya imika halkana yamiiluda meesheedii ayaa yuriidu ay taallaa balse haddii la yidhaha macnahani waa majaaz oon laba diidin taas yuriiduda oo biritay taasi noo iman doontaa yuriididaas imika meeshii ee macnahan imika noqotay ayaa markii hore dee waa lafdigii mushabahu bihiga ama lafdigii mushabahu bihiga macno laga dee ficilkan laga soo jeexday ayaa imika la idlaaqay oo mushabahii laguba idlaaqay isticaaradna halkaasi kuba jirta ama waxaan uu leeyahay waa kan uma stucira laf in isticaara tasriixiya tabaciya waa waxyaalo dee xaggaa taqsiimyadooda aho isticaarada haddii mushabahu bihiga la sheego waa sidad inoo taaloo kale oo mushabihina waa xadfan yahay isticaara tasriixiya yidhaahaan haddaan mushabahu bihiga la sheegina mushabihii la sheego kii kale jaanibkii kale xadfan waatay makniyada yidhaahaan ama tabiciyadu uu leeyahay isticaaradu haddii ay tahay san oo kale ismi jaamida asad oo kale ama ismu jinsiya waxyaalaha ay gasho isticaara asliya yidhaahaan waa isticaaro asliya haddii isticaaradu ay kuba sugan tahay ficil iyo waxyaalahan kale mushtaqaadka ah marka hore isticaaradu masderkay gashay dabadeedna haddana wax masderkiiba laftigan dee mushtaqaadkia ayaa la laba yimi marka waxay odhanayaan isticaara tabaciyo waxay tabac u tahay tii hore asriyada ahay ama masderka m jarayaankii masderka ay isticaaradu gashay ee markii dambana haddaan ficilkii loo soo gudbaysto marka horeba iraado ina yidhi iraadadiibaa laga yimiyo lafti mushabahubigii tilmaamaya markii hore mtumashtuqa minhu yuriidu iraadadii baa laga yimi haddana yuriidu baa meeshii timi iyada bal markaas taasna adugu wixii ficil iyo xaraf iyo waxyaalahan mushtaqaadka isticaaradu hadday ku jirto isticaaro tabiciya yidhaahaan asriyana waa sia asad oo kale iyo waxyaalaha ama asmaada dee waxa weeyaan jaamidka iyo asmaada jinsiga iyo waxyaalaha waxa gala ayay yidhaahno bal markaasani calaa sabiil isticaarati tasriixiya tabiciya waa taqsiimyadoodii oo dee ninkii halkaa wax ka yar dhigtay mooy waxyaalaha kale waxaa dhici karta inaanu sii fahminbe muhimku waxa weeyaanun lafdigan yuriidu maanta waa majaaz majaaz siduu ku noqdayna dee doonitaanka waxa lahaa wax xayawaan wax nool ee jidaar wax ma doono marka macnuhu waa maxay yamiir weeye wuxuu u dhowaa wuxuu u iilanayay inuu dhaco marka markii dee tashbiihiyada ama waxyaalahan ay dhaceen ayaa laftigii yamiilo meesheedii baa maxaa lala yimi yuriidu oo dee macnihii yamiilu leh waana macnihii mushabahu bihiga waana macnihii mushaba ama lafdigan dee mushabahu bihigiiba ahaaba ee laftigiisii wixii laga soo dilaaciyey bal taasna waa majaaz bilisticaara wa daahiru cibaarati lmusanifi fii qowlihi haddaba cibaarada musanifka qowlkiisan uu yihi aw naqlin daahirkeedu waxa weeye tuuhimu waxayna moodsiinaysaa ana naqla naqligu qismun min almajaasi qeyb majaaska ka mida inuu yahay oo ujeedadu naqliguna wax gaara nooc gaara uu yahay qeybaha kalena noocyo gaara ayiin laakiin magaca majaas uu ka wada dhexeeyo oo kana qeyb yahay kuwa kalena qeyb kale ay yihiin wa muqaabilu liaqsaam lukhra aqsaamta kale inuu qaabilayo ina mootinaysa walaysa kadalika arrinku kaa maaha fa ina naqla naqligu yacumu jamiica anwaaci almajaaz almajaaz bilkelima qeybihiisoo dhan naqli baa ku sugan ama kaa uu nuqsaanta iyo ziyaadada uuna soo yidhi naqligu xaggu kaba yina gaarkaahid waa kaa inoo sheegay dee kuwan kalena haddii qaa'id aan nidhaahno iyo haddii imika yuriidudan an yanqada oo kale iyo haddii la yidhaaho bal majaaska qaybihiisii kale oo dhan naqligi waa ku sugan yahayo maaha isagu nooc gaara uun maaho majaaskii kaba mida ee qaybaha oo dhan waa wax isagii waxweyn ka wada imanaya فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة أول عام يليا كما تقدم في تعريفه هذا وهذا أي فهذا ومحل الحقيقة حقيقة ذي والمجاز حقيقة ذي مجاز كما يشاء الله قهد له إذا مال أه لغو بصيو لغو ركرغو وآه دي من من الله إيغو كتب البلاغة وكتب علم بلاغة ولما قيبت علم البيان وده قيبت الصدحة قيبو ده بلاغة كبكو وبنتهي علم بيان ليلاهو walusuuliyuuna usuuliyiintuna yadkuruuna dalika halkan way sheegaan waxaana kolley wax dee bal in fahamkun bal looga jeedo un mooye cilmigii aynu u jeedniyo fanigii qeyb ka mida ma aha ee waa kii aynu soo marray in waxyaalahan mawduuca ama fannigan lagaba hadlo ay aqsaamta kalaamku uu kaba mid yahay waa kii noogu soo daray lianna albaxa maxay taa u sheegaan baxigan fii dalaalaati alalfaadi alfaadu macaanida ay leedahay la baxdeeyo min ahami mowduucaati cilmi lusuul cilmigan usuulka mowduucaadkiisa kuwa ugu mudan buu kaba mid yahay wa dalaalatu lafdi cala almacna haddaba lafdiga dalaaladiisa uu macna inoo tilmaamayo ina tusayaana qad takuunu xaqiiqatan xaqiiqa way noqon kartaa waqad takuunu majaaza majaasna way noqon kartaa waa umuurahaasun bay u sheegeen bal imaka dee kolley waxay la tahay dee qaybo dhami ama dadka dee xaadiriinta barhkood inaanay balaaqo marka horeba wax adigu ama bayaan kaba mida dee darsi saas aanay fadhiisanba muhimku laakiin dee waa suuro dhow oo ayaan isugu soo dhoweynay waana umuuro macna ahaan ruuxuu ku dareemayo aan u baahnayn markaa inuu dee cilmigiisii kuba halkaa sii dhex galo waclam ana taqsiim alkalaami in yaro sabxaa hadhay casharka laakiin halkaan saaka ku daynaya saabtan ugu daynaya waxay intani waa dood kaleu inagu furayaa oo dee kutubtii usuulkayda horena asal ahaan aan kuba sugnayn arrintu ay tahay inay qolooyin ay jireen dee horena midhadh u jireen waqtiyadeedna ay jiraan dad le majaazba ma jiro ama ha yidhaaheen majaaz luqa ma jiro ama majaaskii luqada iyagoo sugay le qur-aanka asal ahaan wax majaazi kuma sugna oo yuriidu an yanqadana majaaz maaha iyo aayaadkan waa majaaz la yidhi oo dhami ina majaaz maaha inkiraya taasoo kale baltiibuu bal matalan ciddii tidhi iyo laga yaabaa isaguba dee daahirka tacliiqida horeetan ay ku xidhnaayeen daahirka hauba eegto ayuu halkan kaba eegaya dee kutub maanta suuqyada taalaana way jiraan ama dee makaatib la helayo dee yaan haddii aana wadankeena lagaba helinbo macnahaasoo qolooyin kuba inkiraya taasoo kale malaa ugu mudnaa ragga mutaakhiriinta ragga casrigeedna sheekhii sheekh maxamed amiin ashanqiidi ee adwa ulbayaanka lahaa kolley adwa ulbayaanka xataa waa lala madbuciyey juskiisa madculmajaaz gaar ahaana way u madbuciyeen walow dee nin uu dhalay oo maanta nooloo doctooro isagu waqtigii adii iyo dabadiiba may majaasua tira lahaa ku dhawaaqaya taasna uu jiro taa waalidkii kuma diidan bal marka doodan waxoogaaga sabxo waayo hadalkaa dhici karta haddaan imika raaciyo in labsiyar yimaado intaas taasuu kaga hadlaya taa insha allahu tacala birtan yar dib dhiganna hadii alla yidhaha wallahu subxana wa tacaala aclam bismi llah alxamdu lilah sana ala salatu